ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare yeeshii dhigay xarunta golaha culimada soomaaliyeed ee daarul iftaa taasoo saldhigga nagada doonto masalooyinka diiniga ee olan baahna inti lang iftiimi dadka soomaaliyeed munaasabada shiidhigooka xaruntan iyo weliba ra-iisul wasaaraha kuweheliyey hana kumid ee culammada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo marti sharaf kale walina dhismaha xaruntan biyaha iyo dhaqaalaha kubaha ee wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya mukhtaar row iyo waliba wasaha ku warbiyey shaqada xaruntan iyo qowwada doonta iyo muhiimadda iyo inlata bulshada soomaaliyeed mudane ra-isul wasaare inkastoo wakhtiga kuleyl yahay ku soo dhowow shaqadii aad noo dirtay qayb ka mid a weeye insha allahu tacaala maanta meeshaanay soo gaartay waa ilaahay mahaddiisa inaan nool nahay soomaaliya oo daarul iftaa dhisanaysa ilaahay baan runtii ugu mahadinaynaa dowladda inuu ilaahay idin garansiiyey ra-isul wasaarayaal iyo madaxweyneyaal badan baa waddankan soo maray adi iyo madaxweynahaagu inaan ilaahay idin garansiiyey madaxweynaha qaranka iyo adiguba ihtimaamka culummada runtii waa wax ilaahay loogu mahadiyo sida la sheegay labadii shiroo la qabtay sida la sheegay qur-aankii iyo ilmihii ku tartamayay oo aada loo maamuusay labadii sanoo lasoo dhaafay haddii ay tahay runtii kor u soo qaadida culummada iyo iyo runtii ibraaska la muujinaya qiimahoodaba aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa gurigan aad maanta dhagax dhigtay khilaaf in badan jiray inuu soo afjaro waxaan rajaynaynaa culummadii xaruntoodai iyo tan baarlamaanka oo iska soo horjeedo inay runtii wax badan kanuna kan booqan doono oo ay ka soo bixi doonto natiijo ummadda ay u aayi doonaan insha allahu tacaala ra-isul wasaare ma dheeraynaya warkayga warkaadaa iska leh ku soo dhowow aadna waan ugu faraxsannahay inaad noo dhagax dhigto maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo sheegay intii xaruntan iyo saldhig inagadu doonto masalooyinka diiniga ee lambaahna intii lang iftiimiyey dadka soomaaliyeed maadaama dadka soomaaliyeed iyo jiiriin diintiyo islamarkaana culammada wilishob iyo horseed an hayana iyadoo taasi laku duulowna xarunta lan hirgeliyahaya oo baahi weyn lan qabay xilligaana waxaan rajaynayaa maanta oo aan halkan ka furayno daarul fatwa oo culimmadii soomaaliyeedna ay nala joogaan at least inay inoo noqoto towbo aan ka soo toobadkeenayno weliba qaranku ka toobadkeenayo wixii gacan qaran lagu geystay ee dhib ah marka ilaahay haynaga aqbalo waxaanan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu mashruucan uu inoo hirgeliyo mashruucan wuxuu saldhig u yahay ama aasaas u yahay majliskii weynaa culimmada ee sare ee dalkan ee arrimaha diinta ku hogaamin lahaa ee dadkan midnimadooda ka shaqayn lahaa midnimada ummadda waxaa baysku u ah inay yihiin dad muslimiina kulligood oo wada sunniyiina oo wada shawaafica madhab ahaan marka dadkaas waxay u baahan yihiin in sidaa laysugu ilaaliyo kala duwanaanshaha dee madaahibta fiqiga ahi waa wax jira weeye tarjiixaadka culimmadu waa wax jira weeye laakiin waxyaabahaas inay ku harto dadka ahlulcilmiga ee iyagu lafahooda iyo aragtida ay qabaan naftooda ku dabaqaya laakiin bulshada markii ay fatwo timaaddo waxaa fiican in ay hal dariiqa bulshadu waa muqalidiin dad ma aha ayagu wax kala doordooran kara wax kala rajixi kara ma aha laakiin inay noqoto bulsho hal mid culimmadu hal meel ay u wadaan oo hal dhinac ay ku hoggaamiyaan oo aan dhexdooda confusion iyo qaala wuxuu yidhi washeekh wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi aan lagu wareerin because hebel wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qiila dadka waxaasoo dhan ma garanayaan dadka marka aad baad u garanaysaan baahida aynu u qabno runtii inay culimmadu isu timaaddo arrintaa waxaan isleeyahay waddankan iyo dalkan iyo dadkan iskuwadadiisa iyo diinta horumarinteeda ayay qayb weyn ka tahay wadammadoo dhan baa leh kuwa xataa jaaliyadaha islaamka ku nool yihiin een ayagu muslimiin ahayn ku magacawnayn ayaa leh laakiin innagu inaan yeelan weyno runtii waa dibudhac iyo iyo iyo takhalluf inagu dhacay weeye maanta ayaynu insha allah ka soo kabanaynaa waana maanayaa culimmada aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay iyagu iskood u wadaan ay isugu yimaadeen ee ay ku sameeyeen maxaan ku dhahaa madallooyinka iyo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa guddiyada gaargaarka ah ee markii dambena ay isugu yimaadeen ee majliska culimmada ay ku leeyihiin haddii aysan ayagu jiri lahaynna ijaasaadkii faraha badnaa hadda laga soo shekeeyey runtii lama qabteen xaruntan lagu hirgeliya ee magaalada muqdisho iyo ku shaqeeyi doonta fadwooyinka diiniga iyo masaalooyinka bulshada soomaaliyeed baahanti lanku jawaaba waana xaruntiinku horeyti nacon haato ee lagu hirgeliyi doonaa dalka soomaaliya